hooyo caasho cumar laba ka mid ah wiilasheeda ay ka tahriibeen mid waxay ii sheegtay inuu ku dhintay dooni lagu duqayn jiray badda dalka yemen xilli uu tahriibiyey halka midka labaadna uu gacanta hadda ugu jiro kooxaha dadka qafaasho waxa uu ku sugan yahay dalka yemen oo waxaa la soo weydiiyey lacag madax furasho ah mid saddexaad ee dhasha ayay sheegto hooyadani inuu u geeriyooday cudurka shuban biyoodka oo ka dilaacay gobolka cayn hooyo caasho oo aan kula kulmay magaalada boosaaso ayaan waraysi dhinacyo badan taabanaya kala yeesha arrintaasi ayga waxaa la yahaa caasho cumar maxamed haye hooyo waxaad iga wartaa sidee way xaaladaadu xaaladaydu wallaahi eedow waxaa weeye aad baa nacyi moralku iiga xun yahay saddex qof baan haystay agoon baan ku koriyey haddaan agoon ku koriyey labaa waxay ii dhigan jireen maxad adhi yar baan haystay iyo laba rati adhigii iyo labadii rati abaar baa ku kacday adigu iyadoo labadii labadii waaweynaa ay iigu jiraan maxad ayaa abaar iyo dagaal dhaceen maxadkiibay ka soo carareen haddii ay maxadkii waa maxadkiibay ka carareen oo ay ka baxsadeen kabacdina way waxay galeen tahriib israacaa iyo kala hadhaa ma aqaan tahriib bay galeen mid waxaa lagu diyaaradii maxaa dhahay doontii diyaaraddu rushayn jirtay buu ku jiray oo waa ku dhintay yaban buu ku dhintay midna libiyu igala soo hadlay isaga oo magafe haysto maxaan dhahay kii ugu dambeeyey oo maxaa dhahay alla hadhay baadiyaha xoolaha igu hayay awrtii baa midinaga fadhiisatay dibbuu ugu noqday meeshuu fadhiistay buu dib ugu noqday iyaga isaga iyo nimankii la soo qaadi lahaa shuwan baa ku soo booday nimankii hadday soo yaaceen intiisa annagana soo gaarin baa naftii ka dhacday midna wuxuu igaga xidhan yahay liibiya kaasaa wax nolol hayaa walaalahay waxaan ka codsanayaa soomaaliyeed dal iyo dibad meel kastoo ay joogaan arrintaa inay iga caawiyaan kaa inay ii caawiyaan oo iiga furaan cadowga haysta baan ka codsanayaa mar ka codsanaya oo laba ka codsanayaa mar saddexaadka aan ka codsanayaa walaalahayga soomaaliyeed inay dal iyo dibad meel kastoo ay joogaan inay ii gurmadaan oo ay kaa ii caawiyaan oo cidlada iyo keliga ay iga caawiyaan baan ka codsanayaa waayahay hooyo caasho waxaad iga warartaa labada wiil mid hadda ku xiran yahay libiya mid kalena uu ku jiray dhallinyaradii tahriibaysay ee lagu duqeeyey dalka yemen iyo yarka ee shumbiyoodka kaaga dhintay horey maxay u qaban jireen wiilashaas laba maxad bay ku jirtay haa midna reerku ilahaye xoolihii abaar baa naga qaaday laba neef baa nooga hadhay oo adhi ah haddee sidaa weeye
marka maxaa keena marka in xilligan ay tahriibaan oo midna badda uu ku dhinto mid kalena uu magafo gacanta ugu jiro waxaa walaalle keenay dhulkiibaa dagaal ka dhacay nabadgelyaa dhulkii laga waayey haddii nabadgelya laga waayey abaar baa ka dhacday haddee waxay is idhaaheen soo shaqaysta dhulkii abaar baa ka dhacdayoo dee wakaa waa faramadowdiine dee soo shaqaysta sidaasaa nacyi nacyi maqaadiirtaasi dee noo wada cuskatay horey ma kugu sheegi jireen inay tahriibayaan mada iima sheegi jirin marra ima odhan waa tahriibaynaa marra ima odhan shaqaanu heli doonaa insha allah shaqaad helaysaan shaqaysta oo iskoolkiina iyo maxaa dhahaayey maxadkiina iyo waxbarashadiina dhigta baan lahaa haddee wiilashii lama hayo unbaa igu soo duushay waaya wiilka hadda ee ku xiran dalka libiya oo magafaha gacanta ugu jiro ee maku soo wacaan maxayse kuu sheegaan way soo wacaan waxay yidhaahaan lacagt soo bixi lacagtii wiilkaaga soo bixi cabdi maxaa dhahay cawil maxamed axmed keen lacagtiisii haddii kale waa dilaynaa bay igu yidhaahaan sideed kun oo doolar sideeddaa kun ee doolarna magaalana cid kuma anaan lahayn haddee walaalayaalow isuga baan ku yidhi soomaaliya baan ku dhex jirahaye isuga isuga haddee wixii aan idiin helaan idiin soo tuuraya isuga baan idhaahaa waxay yidhaheen soo degdeg ibir dheyn ibir dheyn way soo wacayaan lacagtii meeday lacagtii meeday lacagtii meeday dee lacagtii ma hayee muslim baan ku dhex jiraaye isuga baan ku idhi haa waa dilaynaa maalin walba isagoo ooyaya bay taleefonka iigu dhiibaan isagoo ooyaya haa waa la garaacaa haddee daleer ahaan walaaleed macaanow idinla wadaagay waxa fakerkaygu aad iyo aad buu badan yahay badda inaan isku rido baan damcay haddii aan damcayna misana ilaahay baan dib ugu noqdayoo waxaan ummadaada u gacan taago haddee ilaahay baa isiiyey taydaba meelaan geeyo garan maayo waa yahay deegaanka yagu waxaa waaya ballacad de walaalahay markaa waxaan isidhi aad badda meel bad kaaga dhowaad isku ridi haddee macidlaanku macidlaanku ari karaya waxaan isidhi meel aad isku ridid badaas kabacdina ilaahay dad ilaahay baa dartiisa waqtigay noqon doontana allaa og baan ka soo noqday imisuu xihan yahay wuxuu xihan yahay sideed bilood sideed bilood buu xihan yahay waxaan ummadda soomaaliyeed ka codsanayaa gacan inay siiyaan